warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda star f m qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah booliska gaarisa oo qabtay laba qof oo dhac ku eedaysan dadweynaha ah oo laga codsaday in ay soo sheegaan darawaliinta aan taxadarka muujinin waxaa kaloo maqli doontaan dowladda ismaamulka migoori oo bixinaysa kharashaadka aaska dadkii ku dhintay shilka iyo dhankaasi soomaaliya taliska ciidanka xoogga soomaaliya oo bogaadiyey howlgallada ka socda gobollada dalkaasi intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa subaxnimo axadda taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalka bisha afaraad ee abril sannadka labada kun saddex iyo labaatanka ku soo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan saraakiisha booliska ee ismaamulka gaarisa oo fuliyey howlgal isku dhaf ah ayaa gacanta ku dhigay laba ruux oo lala xiriirinaya falalka dhaca hantida shacabka shakhsiyaadkan ayaa laga soo qabtay xerada qaxootiga ee ifo ee deegaanka dhadhaab ciidamada ayaa sidoo kale soo helay qori uu noociisu yahay a k fortyseen laba qasnadood iyo afartan iyo laba xirmo oo rasaasa adeega qaran ee booliska ee m b s ayaa qoraal ku sheegay in howlgalkan la fuliyey kadib xog ay saraakiisha ammaanka ka heleen dadweynaha booliska ayaa shacabka ku bogaadiyey macluumaadka ay la wadaageen ee markaasi fududeeyey in lasoo helo hubka labada eedeysanayaal oo aan magacyadooda la shaacinin ayaa hadda ku jiro saldhigga booliska waxayna marayaan baaritaano dheeraada ka hor intaan maxkamadda lasoo taagin siihayaha xilka ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka cabdalla komeesha ayaa dadka rakaabka ah ugu baaqay in ay laamaha ammaanka ku soo wargeliyaan wadayaasha baabuurta ay ku safrayaan ee aan taxadar muujinin komeesha ayaa baaqan diray kadib markii shil ka dhacay ismaamulka migoori ay ku dhinteen toban qof sarkaalkan ayaa dhanka kale darawaliinta iyo dadka isticmaalo markaasi wadooyinka kula taliyey inay u hoggaansamaan xeerarka taraafikada si looga baaqsado dhacdooyinka shilalka siihayaha xilka ku-xigeenka taliyaha guud ee booliska ayaa hoosta ka xariiqay in rakaabka looga baahan yahay inay xirtaan suunka ku dhegan kuraasta sidoo kalena wadayaasha aynan baabuurta ku kaxaynin xawaare ka badan inta loogu talagalay waxa uu ka digay in baabuurta ay qaadaan rakaab ama markaasi xamuul xaaddidhaaf ah iyo in baabuurta loo kaxeeyo si taxadar la-aana cabdalla komeesha ayaa ka digay adeegsiga baabuurta aan tay ahaan wanaagsanayn waxa uu intaasi ku daray in xaaladda guud ee ammaanka waddanka ay tahay mid degan isagoo shacabka u xaqiijiyey in laamaha ammaanka ay badbaadinayaan nolosha muwaadiniinta iyo hantidooda dowladda hoose ee ismaamulka migori ayaa sheegtay inay bixin doonto kharashaadka caafimaad iyo howlaha aaska ee toban qof oo dhowaan shil ku nafwaayey waxaa arrintan xaqiijiyey barasabka dowlad deegaanka migori dor ochilo ayako waa khasaaraha nafeed ee ka dhashay shilka oo uu sababay baabuur xaamuul siday ayaa sii kordhay kadib markii booliska migoori ay xaqiijiyeen in saddex qof oo dheeraad ah ay ku dhinteen isbitaalka lix qof ayaa isla goobta shilka ku dhintay halka afar kale ay ku geeriyoodeen xilli lagu daweynay ama laga daweynayay dhaawacyo soo gaaray taliyaha booliska ee ismaamulka migoori mark wanjala ayaa sheegay in baabuurka ah oo bariis u siday dhanka isabaniya uu darawalka xakameyn waayey taasoo keentay inuu gaariga dad jiro
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaay yuusuf raage ayaa ka hormeeray cutubyo ka tirsan guutada afaraad qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka oo ku sugan deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa ciidanka ku ammaanay sida ay uga dulqaadeen shacabka al-shabaab oo muddo ka badan afar iyo toban sano xukumayay ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ayaa howlgallo ka dhan al-shabaab ka wada qeybo ka mid ah gobolada dhexe ee dalkaasi gaar ahaan deegaano ka tirsan hiiraan iyo galgaduud dhanka kale dhallinyaro ama dhallinyarada degmada buulo burde ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab runtii waxaa moodaa maanta inay rumowday rage in badan ay ku rumoonayaan dadkan deegaanka degan waxaan rabnaa warka ma badi doonaa soo koobi doonaa waxaan leeyahay guddoomiye cali jayte howlgalka ka socda bari bari nabad noqon maysa haddii aan olaxsi shaqa laga qaban mar walba waxaa dhibaato nagu ah haddaan dadkii deegaanka aan nahay in nimankaa cadowga ayna garab maraan dad ehel iyo qaraabiya asxaab aan nahay ay soo dhibaateeyaan xanuunay nagu noqoto waxaan diyaaruna inaan taas ayadaa ka jawaabno cali jayte kollay nin amniga wax badan ka yaqaana mihi laakiin haddana waxaan qiyaasayaa haddii qoraxsin iyo deegaankan howlgal uu ka bilowdo nimankaa cadowga ah kuwa bari jirixta inay soo laaba lahaayeenoo dhinacan ay naga mari lahaayeen waxaan leeyahay shalay haddaan garguurad ku maqnayn maanta orodaan ku soconnaa orodkaas ayada ah waxaan rabnaa in nagula garab istaago nagula taageero cali jayte waxaan leeyahay haddii buundadii buluburta ka soo hoos baxdeed nin al-shabaaba oo bari dambe u gudbi doona ma jiro annagana waxaan diyaar u nahay inaan kaa hormarno dalkan iyo deegaankan dadku ugu horreeyo dhimana annaga aan noqonno waxaan rabnaa miidiyan waxaan ka arkaya dad la calijayta ma soo gudbi karo nimankan al-shabaab la leeyahay waxaa waaya jubbooyinkii waxay ka yimaadeen kismaayo wax lagu qasbi kara ma jirto nin ree hiiraana dalkan iyo deegaankan u dhashay inuu deegaankan xoriintiisa ka qayb qaado waayo asagoo weliba mas-uul ah waxnu u diidi karo ilaah abuurti male waxaan leeyahay howlgalkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha iyo cali jeyto wakiil ka ahaa iyo dowlgoboleedkii hirshabeelle cali guulla waxaan ku soo ballannay moqokori asoo waxaa waa katiifad ku fadhiya waxaan dhahay madaxweyne waxaan kaa rabnaa katiifadda aad ku fadhisid mid lamid in adoo buurweyn ku fadhiyo aan ku aragno ee dabayoodle marka waxaan rabnaa howlgalkii ayagaa waa bilowday dadkii deegaanku waa kuwaanaa saan u soo baxnay xal ilaa haddaan soconnaa nimankii cadowga ahaa oo nafulcaariga ahaa waxaa muuqato inay meel walba ka sii cararayaan oo ay cabsanaan dabayoodlan waa joognaa waa noo muuqdaa waxaan leenahay cali jeyte soo soco diyaaraan ku nahay waxaan rabaa madaxweyne xasan sheekh erey caanahaa jiray oo ahaa waxaa waaye dhiiqa lugaha lagu gillooha xasan sheekho baadacadda dhiiqada lugaha waa la gashay waana diyaar inay dagaalantay diyaar u tahay waxaan kaa codsanaynaa intii kaalin ah oo madaxweyne uu ku lahaa inuu howlgal ugu qayb qaato in mas-uuliyadaas iyadaa aad soo buuxisid weliba dadkan dad dowladnimada wax badan ka qaatay ma aha waa dad iska beeralay ah
codkaasi waa dhallinyarada degmada buulo bardo ayaa uu sheegaya in ay diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab dhankaasi iyo caalamka haddii aanu eegno boqortooyada sacuudi carabiya ayaa xabsiga ka sii daysay toban iyo saddex qof oo ka mid ah kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta gudaha dalka yemen tan ayaa timid kadib heshiis ay gaareen dhinacyada sidaa uu xaqiijiyey afhayeenka xutiyiinta cabdulqaadir el murtaaza qoraal uu soo dhigay barta twitterka ayuu ku sheegay in maxaabiista lasoo markaasi lasoo sii daayey ay gaareen sanca tallaabadan ayaa timid tallaabadan ayaa timid iyadoo saraakiil ka socda dowladda cumaan ay soo gaareen caasimadda yemen ee sanca wuxuuna socdaalkoodu qeyb ka yahay dadaallo heer caalami ah oo lagu soo afjarayo colaada muddo dheer ka taagan yeman